alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kathiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh su-aasha koob iyo labaatanaad waxa ay leedahay wiil iyo gabadh ayaa waxay ku heshiiyeen guur guurkii waxa diido ka hor timi gabadha hooyadeed iyadoo ku sababaysay inuu inanku yahay reer xamar gabadhuna inanka way doonaysaa way jeceshahay marka inay isla baxsadaan xukumkeedu muxuu noqonayaa waxaan leenahay ninka ina soo doona iyaduna ay ogoshahay haddii diintiisa iyo dabeecaddiisu ay noqdaan kuwo fiican oo laga raali noqon karo waa in la siiyo weeye iyadoo guurka la dhiiri gelinayo fitnadana laga cararaayo mana banaana sabab aan markaa sharci ahayn inantii oo ninkii ogol in loogu diido sida tusaale ahaan qofku degaanka uu kasoo jeedo oo kale ama magaalada uu degan yahay iyo wixii lamid a haddii se arrinta noocaasi ay dhacdo oo waalidkii xaggiisa ay ka timaado xalkuma aha in inankiiyo inantu ay isla baxsadaan oo iyagiibaa dembi kale ku dhacaya haddii sidaasi ay yeelaan waxay noqonaysaa dee inuu dhaco guur bilaa weli ah guurkuna ma ansaxayo weli la-aan weli ama qaadi maxkamad labadaasi midun in la helo weeye haddii weligii uu suurtoobi waayana inu qaadi inanta uu meheriya ama maxkamaddu waa inay meheriso oo iyadu wilaayadii ay la wareegto nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sida muuse alashcari wariyey fii sunan abi daawuud laa nikaaxa ila biwaliy qur-aankuna arrinta noocaasi uu tilmaamay guurku weli la-aan inaanu ansax ahayn waxaa kaloo dhacaysa inantii nin ajanabi ka ah oo ninkeedii aan ahayn inay raacdo ama ay u tagto arrinta noocaasiina ma banaana khal waa dhici karta wax ka sii daranna waa dhici kara waxaa kaloo dhacaya safar bilaa maxrama isaguna waxaasoo dhanna daruuro keenaysaa ma jirto marka xalku wuxuu noqonayaa marka koobaad inantu inay isku daydo waalidkeed inay qanciso oo ay beer la xawsato haddii arrinta noocaasi ay suurtogeli weydo waalidka waxba ay ka bedeli weydana dadka ay isleedahay waxbay ka maqlayaan oo kale waa inay u sheegto si ay ula taliyaan waalidka oo talo fiican oo arrintaa ku saabsan ay u siiyaan haddii waxa weeyaan taa lafteeduna waxba ay tari weydo arrintana aanay halkaa iyadu kaga hadri karin arrinka in maxkamadda loo gudbiyo weeye markaa maxkamaddu ay u yeedho waalidkii oo ay ka wareysato sababta inanta uu inanka ugu diidan yahay kadibna maxkamaddu ay go-aan gaadho laakiin in inantii gurigoodii ay ka baxdo oo nin ay iska raacdo aan loo guurin oo la siin wax khalada weeyaan iyadu marnaba ansax ahayn wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu